ramadaan wanaagsan ah dhegaystayaal kuna soo dhowaada ah barnaamijkii cawayska washington oo aan caawa idinku hayo runtii aniga midda igu layaabka badneed waxay ahayd inaan arkay dad waaweyn oo bil rabadaan oo barakeysan lagu jiro aan soomanayn macnaha waxyaaba igu layaabka badnaa waxaan dhahay war maxaa qaldan jawaabtoodii waxay noqotay suxuur ayaa naga tagtay soonka waxaa la yidhahdaa waa lagu caatoodaa markaad cibaadada basato cuntada aad ka ereyso laakiin aniga waa waa kor aan dareemaya marka layaabka naftayda ku arkana waa intaas dad caruura isku haayo caruurihii berri daawan karaan waxa meediyaha ku jira hooyadii aabihii intay soo fariistaan is caynayaan waxba isku reebanen sida laba qof oo cadow isku oo kale isku caynayaan waxaa looga xishoodo yani waxaana waxyaabaha aadka uga naxa ee iga yaabiyay ka mid tahay waa qaar ka mid ah dhegaystayaasha oo ka sheekaynaya waxyaabihii ay la tacajabeen inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan waa caawa iyo cawayska washington aan marka hore soo dhoweeyo dhegaystaha ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay ka qaybgalka barnaamijka cawayska washington ee caawa
waa mahadsantay abayo magacayga waxaa la yidhahdaa khadar suldaan xasan nuur khadar suldaan xasan nuur marka ugu horreysa ramadaan wanaagsan aan ku leeyahay waxaan filayaa inaad dalka kenya aad ku soomayso ha abayo ramadaan lama ayaan anigana kuleeyahay waxaan ku soomayaa kenya gaar ahaan caasimadda nairobi waaya waaya magaalo fiican baad joogtaa bal bal inta barnaamijka caweyska washington aad ku casuman tahay dadka kaama aqaan laakiin fursaddaa ku soo doonata ma garatay maasha allah waan idinsoo dhaweynayaa bahda v o a soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waayahay bal inta horta marka ugu horreysa barnaamijka caweyska sidaa isku tihiin ma dhegaysataa wallahi inta badan ma dhegeysto intuusan before rabadaanka uusa soo galeen waa dhegeysan jiray laakiin hadda intuu rabadaanka soo galeen ma dhegeysto because you know bil barakeysan oo maasha allah oo yani aan sana dan sugeyna soo gashay so waktiga ugu badan inta badan waxaan geliyaa qur-aan akris iyo cibaada aad iyo aad aad iyo aad waaya waaya inaad ku xidhan tahay waa muhiim soo dhawo mar kale barnaamijkaas caweyska washington aad ku casuman tahay bil rabadaan oo sida aad sheegtay aada xoogaa ka yara caajistay dhegeysigiisa aad ku casuman tahay bal inta lagu guda jiro bishan barnaamijkiina waan inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan waxyaabo badan ayaa dadka dhacdooyinka dabcan mar kastay dhacaan laakiin bishan ramadaan marka lagu guda jiro waxyaaba waxaa laga yaabaa agtaada ka dhacaya oo aada la yaabto dadka sameynayana ay caadi la tahay maxaa kaa yaabiyay inta bishan barakaysan ee ramadaan aniga idinkaba rabbi hanaga aqbala marka koowaad intaas kadib abayo wallahi wax badanaa jiraan oo sometimes qofkaas kale asaga la fiican adiga gaar ahaana markaad aragtid micnaha aad aad oo la yaabtid haye marmarka qaar waxaa dhacdo waxaan aniga la yaabanay inay qofka caadi leeyihiin sometimes waxaan caadigeela ayaa waxaa laga yaaba inay qofkaa kale ay isaga mataqaana ay caadi leeyihiin marka runtii aniga midda igu layaabka badneed waxay ahayd inaan arkay yacni dad waaweyn oo bil rabadaan oo barakeysan lagu jiro aan soomanayn macnaha waxyaaba igu layaabka badnaa dabcan hal su-aalaan weydiiyey waxaan dhahay war maxaa qaldan miyaydan ka warhelin inay bil rabadaan tahay jawaabtoodii waxay noqotay suxuur ayaa naga tagtay so aniga waxa igu layaabka badnaa taasay ahayd yacni qof suxuurtii oo sunno ah dhahayo way iga tagtay soonkii oo waajibana ka tegaya marka waxaan umaliyay inuusan kala fahamsaneyn macnaha waajibka soonka waajibkaa iyo mataqaana suxuurta sunnada ah wallahi arrimaha igu layaabka badnaa in arkay taasaa kamid ahayd ayagana ilaa soo hadiyaan lena waa u ducayneynaa marka siduu waxaad rabbi la anaga noogu fududeeyey ha ugu fududeeyin marka waxaad la yaabtay qof dhan oo weyn ilaaha weyne oo bil ramadaan iyadoo lagu jiro cudurdaarka uu soonka uga tegay uu yahay in uusan saxuuranin saxuur cunin hade cashucuday dabcan firi hadda adigu waad sooman tahay anigana waan soomanay qof kastoo muslimana waajib bay ku tahay bishan soonka aad u soomaysid aadan fahamsaneyn soonka buur ayuu kugu noqonaya laakiin markaad fahamsantahay inaad soonkan alla ugu dhawaanaysid inaad ajri raadinaysid inaad dembi dhaaf sugaysid runtii wuxuu ku noqonayaa janno yar janno yacni baertay dareemaysid inaba mataqaanay ooma joojinaysid hamiga aada leedahay waxaad rabbi ka sugaysaa ka weyn maasha so allah dadkan i think waxaan u maleynayaa inaysan fahamsanayn micnaha soonka laakiin laakiin soo lagama yaabo duruufo badan ayaa jiri kara oo qofka tusaale kale haddii qofkan aad la yaabtay uu yiri saxuurtiiba iga tagto ma saxuuran sidaasaan u soomi waayo soo lagama yaabo in duruufo caafimaad ama xaalado caafimaad inuu qofkaasi ku jiri karo oo muddada intaas la eg uusan soomanaan karin xaalad caafimaad darteed soo ma dhici karto
exactly waa runta dabcan waa ay dhici kartaa laakiin qofka waxaa la rabaa marku saasoo kale uu yahay dawooyinaa jiraan la qaato suxuurta horteed hadduusan samayn karin xataa markaad aragtid qof dhalinyaro ah aniga hadda dhalinyar anahay dabcan neefalkayga waa qofkaan arkay waxaan dee saan aniga dareemaya un baan dareemeen asagana uu micnaha aan ka qiyaas qaatay inuu dareemayo su-aasha markaan weydiiyana iguma jawaabin waan xanuunsana ama gastri baan qabaa ama xanuun noocanaa jiraan way jiraan cudurdarro noocaas ah laakiin qofka aan la kulmay ma ahayn qof si taliba waa xanuunay ka moogaan
waa qof waa qof marka saas darteed ay u kalistay waa qof waa qof Eh.
waa qof gaajo ka baqay aad leedahay miya oo oo oo yaro ful fulaya
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad dabcan waxaanu ku qiyaasay inay cunnada aad isugu fiican yihiin calooshaan sometimes waxay u baahan tahay inaad ba sometimes waxaa loo baahan yahay adiga oo cunnadii helaysid inaad xataa cunnada iska yarisi ama iska daysid because of caafimaadkaadaa ku jira laakiin sagaashan kaba haddaad cunno guursid iyadaba xanuunna laga qaadaaba marmarka qaar aadaad mahadsantaha walaal waan ku salaamayaa mar walbana kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington Een, waxaan filayaa in- sidoo kale habahe waan kaa qaaday in in in dad badan ay sheekadaada aad uga heli doonaanna waan rajaynayaa ramadaan mubaarak insha allah insha allah shukran ramadaan la bilaabaayo thank you thank you
سامي الروح ويشا الله الله در إله سجودا الله الله سامي الروح ويشا الله الله در إله سجودا الله الله سنه النبي غشي فيه لقو شيقي جنة واي وسقناتي الله الله سبحانه نبينا الله الله صلي سني قادا الله الله سبحانه نبينا الله الله صلي سني قادا الله الله سبحنا يا قرآن سبحه لغو شيقي magaceyga waxaa la yidhahdaa nuur maxamed xalaad imaan jooga muqdisho haye nuur holadaag degmada holwadaag aad joogtaa aad iyo aad halkaasaan degana waaw sidee lagu ahaa degmada holwadaag aad iyo aad waa lagu fiicaya boqol kiiba boqol amniga ganacsiga dhan kasta oo ah ramadaankaan aad usoo dhaweyneyna haye shanta geed ka waran cismaan geed daraaga cala caliyow dhama waa lagu fiicaya xaafidaad yaa degnaa jirta miya waayo garasimaadka iyo waddanka dowladda u lahaa reer holwadaag aan igaranin waa dadkii iga dambeeyey xaafadda xalaal caleeg dhimal waa ka gudbaynaa waa iska kaftan intaas aad usoo waxaa waaye waa dadka kaa dambeeyaa nahay magaalada waa isku soo galnay dadka hore anaga maahay soo dhawaad nuur macalin salaad soo dhawow kusoo dhawow v o e da gaar ahaan barnaamijka caweyska washington bal na- barnaamijka caweyska horta igu bilow ma dhegaysataa barnaamijka caweyska caasimada caw- caweyska washington aan dhaho ee iha qadinjar waa dhegeystaha marmar waa dhegeystaha facebookan kaala socdaa waaye waaye ma jiraa waxaad ka xusuusata barnaamijka muddadii aad dhegaysanaysay dheereed walahi qo- eh, xasuusta ma- dadka soomaaliya jooga xasuusta waa ku yar tahay nolosha iyo waxay la daaraadhacayaan iyo iyo iyo iyo hardinka nolosha iyo caafimaadkooda iyo dhinacyada iska fiiriya la daaraadhacayaan hadda wax goynooda ka xasuusta ma jirto waaye waaye waa ka gudbaynaa Een, waxaad iga warantaa bishan barakaysan ee ramadaan inta lagu guda jiray tan iyo markay bilaabatay Een, ma jiraa wax kaa yaabiyey Mm.
waxyaabihii kaa yaabiyey ee adiga aad la cajabtay ee ku soo maray maxay ahaayeen maalmihii lasoo dhaafay bisha ramadaan intaan ku jirno walahi waxaa iga yaabiyey oo iga cajabiyey eh, xilliga cibaadada la-aadaha marka la afuro ceshaha la aado kadib waxaad moodaa masaajida in lagu soo eh, diray eh, nimo tiro badan oo aan la celinayn oo masaajidka ku ciyaara oo dadka cibaadadii ka qabsa oo maanta in tuuri iyo waxyaabaha igwaaka badnaa ina maaridka inan ilmahooda aysan ceshanayn waxyaabaha igwaaka badnaa kaasoo ahay oo masaajidka maxay carruurta ku samaynayaan waana ku ciyaarayaan ayadoo faraada lagu jiro waa iska soo gelayaan marata dhan iyo saqaadkii iyo kaylo iyo marka eh, marka aad tiraa war adinka maad masaajidka dhib ka dhaafsiin wuxuu kugu bedelayaa hadal adag oo aadan afkaada kasoo bixi karin marka waxyaabaa igwaanka badnaay in waalidiinta aysan carruurtooda la soconin marka ay salaadan aadayna ay ugu sheekeeyaan waxa ay qabanayaan waxyaabaa igwaanka badnaay taas waa waa gartay intaan soonka ku jiray ma jiraa wax kalood ka yaabtay walaahi waxaa kaloo aan ka yaabay eh, soonka waxaa la yidhahdaa waa lagu caatoodaa eh, markaad cibaadada basato cuntada aad ka yarayso laakiin aniga waa waa kor aan dareemaya marka layaabka aan naftayda ku arkana waa intaas miisaankaagi baa batay miya oo sare u kacay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad haye cunto wanaaskama badiye cunto Cunto- wanaaskama badiye iska yare malaha iimaankaa qanjaa ku jooga
aad iyo aad iyaankaa qajaa iyo saas waa haye waxaad i- waxaad ii sheegtaa marka en in miisaankaaga uu kordhay maku faraxday mise waad ka naxday wallaahi de nimcada ilaahay kusiiya waa lagu farxaa nimcooyinka ay kamid tahay marka waa ku farxa aad aad u mahadsantaa waa ku salaamaya wala thank you inaa barnaamijkan caweyska washington caawa ad nagala qayb gashay aad iyo aad baa macasho cunto buugaan kaala socdaa waana ku taageeraa soo dhawo aad baad mahadsantaha thank you
أول الأنبياء دعوا وخير الرسول وإمام كله بحيو أول الأنبياء دعوا وخير الرسول وإمام كله بحيو أفتل الخلق جيا وديقون جرين إنه شينا ماركيني أفتل الخلق جيا وديقون جرين إنه شينا ماركيني boqorka loo badayo nabi bashiiro bidhaan aragi nuur badano barakadaadambu dhulka ballaarani miraha loogu bixilaye tiran jabahayno tala wanaago amaanta ama tiri karoye toban cadceedaado todha madiinad naloo taagay baad tahay
cabdullaahi jeelle walaal xaggee ku soomaysaa minneapolis walaal weatherka yani markii winterka lagu jiro oo kale waddankana waxaa arki jiray iyadoo ciyoowa la afuro oo eh, xilli hore intaan maqribka la tukan iyo yani ku dhow baan ka wadaa yani saacadda isbedelkeeda maxaad ula yaabtay yacni xilligan oo kale waxaa la afuri jiray toddobada ka hor sida eh, five iyo wax m- lamid ah xilliyadii hore yacni waxaan ka wadaa xilligii qaboobaha sanadkan sidaa la socoto waxaa dhammaaday barafkii baa yaraaday soo ma aha ha marka markii en, xilligan oo kale waxaan afuri jirnay seven iyo kumaana soo dhowaan jirin ka hor baan afuri jiray baan afuri jirnay inta badan micnihii eh, qiyaas ahaan imisada markay tahay wallaahi waa soomanahay ma ma qiyaasi karo laakin waxaan xasuustaa n twenty micnihii marka qaboobaha lagu jiro saacaddu way gaaban tahay mararka qaar baa shanta shantii marka eh, aad iyo- hadda la tukadaa haddaan exactly haddaanay kaba hormarinba marka marka had hadda se- hadda seven thirty baa ku dhowdhownahay soo maaha Qaboobihii- twenty seven qaboobihiina waa lagu jiraa weli qaboobihiina weli waa lagu jiraa laakin weatherkii cimiladii wixii baa isbedelay marka marka climate changingaasaa dhacay baa kolley sababay baa qiyaasaya maxay taa kuula yaab badnaatay maadaama en, cimiladu isbedeli karto en, xilliga l- soonka afka la xirto ama xilliga ugu dambeysa ee uu qofku afkiisa waxgelin karaa ama wax cabi karo iyo xilliga la afurayo ay isbedbedelaan maxay tan kaaga yaabisay sanadkan wallahi walaale waa maxsantaa khayr allah ku siiyo Eh, yacni waxa isbedelka waxyaabku aan arkay oo ramadaankan uu iiga duwan yahay ramadaanadii hore maadaama uu qabow kusoo aaday haddana seven thirty almost afurkii uu noqday marka en, haddaanan qaldanayn waxaana soo martay en, north america marka la yihahdo inkastoo waktiga aan kala duwannahay ha minneapolis iyo washington d c ay hal saac kala horeeyaan ood hal saac Ah.
naga dambeysaan sah haddana xilliyada qaar baa la soo maray sagaalka fiidnimo la afuri jiray soo maaha wallahi walaale gacaliso ilaahay been afkeena ha ka dhowree yacni inta aniga aan ka xasuusto winter intaana xasuusto waaye waxaana xasuusan dee dembi kuma lihi laakiin winter iyadoo ah oo seven aan gaaro ilaa seven thirty intaan ka xasuusto waa bishaan waaya cabdulaahi geeloog salaam yaa walaal walaal aad iyo aad ilaahay ha ku barakeeyo aniga wicitaankaaga muhiimad ii leh iyo sharaftaada ilaahay ha ku karaameeyo aad baad mahadsan tahay sidoo kale walaal thank you adaa ku nool thank you
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
adoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
adoonka sodonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin asalaamu calaykum barnaamijka cafidis iiga dhigtay oo xubnaha wanaagsan alla yaabu soomaaliyeed meel walba magacaygu waa shukri shee cali waxyaabihii ii yaabiyey waxaa kamid ahaa bishii ramadaan iyo berihii ka horreeyaba oo maalmaha naga soo batay aada noogu soo batay dad isqabaa oo caruura isku dhalay oo maxaayata wada noolaa oo shalay isjeclaa inay maanta intay isku soo fariistaan meeliyaha iscaayaan isaas lagaadeeyaan yani anshaxeeni iyo dhaqankeeni iyo diinteeni intaba kamid maaha marka waxyaabaha aada iga yaabiyeen fanaxo markaa arko isku noqonta dhaho adduunyada xaggee socotaa dadkii maxaa ka qaldan maxaa isbedelay waa maxay nolosha noocaana waxaa kamid a waxyaabahaas marka arko inta aada iyo aada uga naxaa een dad caruura isku haayo caruurihii beri daawan karaan saxamee biyaha ku jira ee hooyadii aabihii intay soo fariistaan iscaynayaan waxba isku reebanen sida laba qof oo cadow isku oo kale isku caynayaan oo wax aada looga xishoodo yani waxaana waxyaabaha aadka uga naxa ee iga yaabiyay kamid tahay marka ma waxyaabihii aada horey ugu aragtay baraha bulshada mise waa waxaad aragtay inta bisha barakeysan ee ramadaan eh, la guda galay walaahi ramadaanka dhexdiisana waan arkay ramadaanka kahorna way jirtay ramadaanka dhexdiisana waan arkay waxaan arkaya baraadmin soo fariistay gabadhii qabay caayaya gabadhii intay soo fariistay ayayna u jawaabeysa sila bisha ramadaan dhexdeeda ramadaankii kahorna way jirtay ramadaankii kabacdina way jirtay waxaa umalaysaaba inay ramadaanka waxba isbadiyinba awal dadku xataa bisha ramadaan way way way way ka xishoo jireen oo maaragtay may samayn jirin waxyaabaha qaar laakiin hadda waxaa umalaysa dadku inay anshaxa aada uga sii tegayaano meeshii ugu dambeysay aan taaganay ah dad wada noolaa inay iscaayaan waa meeshii ugu dambeysay akhlaaqda iyo iyo dhaqanka islaamka looga tegayo oo wax caadiya laga dhigayo ma kula ahayd noloshaada inaad tanoo kale aada arki doonto amaad arki kartaba wallaahi weligay xataa kuma fikirin noloshayda kuma fikirin laba qof oo wada noolaa oo guri ku wada deganaa oo shalay rabid isku guursaday amba waxay doonaanba ee kala jacayl haba yaraatay hal maalin dhex maray inay darajada intaas intay isla gaaraan isma sabcaayaan jirkooda ka sheekeeyaan midba midka kala caaya caruurihii la isku dhalo la isku inkiraldhaho ma dhalin yani wax aada aniga iiga fajiciya runtii ila tahay wa- waxaan aada iyo aada uga xumaado maaragtay maanta aan dhihi karo wax keliya iga yaabiyeen kamid ah ka dhaxo oo xataa guurkii uga hoosyaasay inay kamid tahay maxaad dhihi lahayd marka fariin ma u diraysaa wallaahi farriin waxaan u diri lahaa inay dadku maaragtay ka xishoodaan waxyaabihii laga xishoon jiray inay dadku ilaaliyaan dhaqankii wanaagsanaayo ee soomaalida inay ilaaliyaan diinta islaamka maadaama dad muslim nahay inaan bulshadii looga dhigin wax iska caadiya inay dadku isqabi jiray caruur isku dhalay caayaan aan laga dhigin wax iska noormal oo caadiya maytaa wax aada u liita aan wanaagsanayn waxaan dhihi lahaa dadku inay dib isugu laabtaan laga hortago waxaan wacyigelin dadka loo sameeyo aysan ahayn dhaqan wanaagsan oo caadi laga dhigi karo marnaba wax caadi aysa noqon karin
kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanamu ayaa rays dhigcaaye kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanamu ayaa rays dhigcaaye inta raw
dhammaan barnaamijka cawayska washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobaya inta aan mar kale hawada ku kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh ramadaan wanaagsan
Bismillah.